إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada xarar dheere ee gobolka mudug kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay xasuuqa diyaaradaha dowladda turkiga ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose idaacadda islaamiga ah al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysigii amiirkii hogaaminayay raggii galay hotel s y l ee magaalada muqdisho cudurka shuban biyoodka ayaa ku dhowaad labaatan ruux ku dilay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland haweenka wax ku iibiya suuqa dahabka ee degmada xamarweyne ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada dowladda federaalka ah oo iyagoo qoraga caaradiisa adeegsanaya burburinaya hantidooda handadaadna ugu daraya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xalqada toddobaad ee taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhaawacmay qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada xarar dheere ee gobolka mudug shalay gelinkii dambe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax u dhigay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo la sheegay dhaawacoodu inuu yahay mid garaab ah gaariga cabdibilaha ah ee qarax u haleelay ayaana goobta ku gubtay dhanka gobolka laamow ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda kenya ciidamada kenyaatiga ee saaraa gaariga qarax u haleelay ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo ka tirsan dowladda kenya ayaana halkaa ku naf waayey intii kasoo hartana waxay noqdeen dhaawac gaarigan kooyalka ah ee qaraxa ay ku burburiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka baxay magaalada shangaani waxaana uu kusii jeeday deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud waxaa faahfaahinaya maxamed sheekh cali
عبروا التحالف وكل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف ون... وكل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف وأننا qanaadka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka iyo mooryaan beeleedka la magaca baxay macawisleyda oo xiro militari ku lahaa deegaanka masegawa ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ugu horeyn muuqaalka ayaa ku bilaabanaya jabaqda rasaasta iyo huwanka daryanka garneelada garbaha laga tuuro oo si toosa uga hoobanaya saldhigga ciidamada عبروا التحالف وكل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف وأننا أهل العزيمة والشجاعة والأقدام عندنا سم مزاعف للأعادي والأذنب العمالة والإجرام بالتقم والنواس askartii ku sugneed saldhigga ayaa noqday hal dhumay oo hal dhaan raacay kadib markii ay u adkaysan waayeen rasaasta kaga imaanayso dhanka dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo sas iyo dhagabeel ka qaaday weerarka oo cagahooda la baxsaday أهل العزيمة والشجاعة والقدم عندنا سم زاعف للأعادي والأذنب العمالة والجرم التقم والنواسف بندمر حصون الكفر ونهد الأصنام
wixii isdubataba tacshirada waagay ayaa dilaacay iyadoonay dhaayaha saarayso mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay gacankuheynta deegaanka masagawa waxaad filimka ku arki kartaa ciidamo inventary ah oo ka tirsan mujaahidiinta oo ku dhex lugeynaya gudaha deegaanka waxayna sidoo kale dabqabad siiyeen saldhigga ciidamada kadib markii ay ka qaateen wixii waxtar ahaa ay yeelay xirada كل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف وأننا أهل العزيمة والشجاعة والأقدام عندنا سوق مزاعف للأعادي والأذنب العمالة والجرم في التقم والنواسف qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa askari maxbuus dagaal ah oo kusoo dhacay gacanta xarakada al-shabaab oo lagu qabtay gudaha saldhigga ciidamada ee deegaanka masagawa waxa uu ka warbixinayaa halka laga soo qabtay iyo meesha uga biiray ciidamada sidoo kale waxa uu baaq u diray saaxiibadii uu ka tirsanaa ee fagaaraha dagaalka uga cararay waxa uuna ugu baaqay inay kasoo baxaan safka dowladda federaalka
marka hore waxaa laigu soo weday xaafad liira siigaale oo magaalada ku dhex taalo oo dhallinyarada xaafada dhan wada degan yihiin oo micnaha hadda ciidankan dagaalamaya ah oo micnaha laissoo wadayo waxaa lais leeyahay shaqa la-aan aniyeese soo baxa ilmihii wax ma yaqaanin ya micnaha shaqa la-aana qof walba heeso xaafad ku heeso ma fahamta ciidanka ciidanaa lagaa dhigaa laleeyahay masgiwaayaa loo soo wadaa ma fahamtaadi todoba maalin ka bacdin waxaa lagu siinaa konton doolar ma fahantaade saa meesha ujoog ujoog waxaa lii dhaha marka waxaan la siinaa hub khaliifkaa soo socdo ma fahantaade wax saasayna dhaheen ma fahanta marka anigana waa yarnaa inta meesha xerada aniga aa joognay lixdan aa ahayn ma fahantaade lixdan cayaal oo micnaha tababar soo marin mu'asar ma soo marin yaa ayaal xaafadeed oo micnaha markii qoriga loo keeno qaabka loo furfuray maaragtay iyo qaabka loo xero xero aa la baraa ma fahantaade marka todoba maalin ka bacdi markii qoriga furitaankiisa xiritaankiisa oo lagu baro qori oo ku siiya mid keliya iraa khaliifka ma fahantaade hadda inta meesha joogto inta meesha joogtay meesha hadda ciidankayga soo wadaayeen yaa inta joogto wax micnaha soo mara oo tababaraya maaragtay ma jiraan waxaan micnaha kula telin lahaa cayaalkaas inay qontonkan door intii ay soo jirin lahaayeen jidka toosnoo micnaha oo ilaahay ogol yahay inay iska aadaan muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataayb al akhbaariyah ayaa muddooyinkii tagay baahiyey muuqaalo dhowr ah oo lagu soo bandhigay weeraro ay foodda isku dareen ciidamada soomaalida ee gaashaanka waa shisheeyaha iyo dagaalyahanada militariga al-shabaab
قلبهم تعصف ونتبعهم لا ياسك وجرام بالمصالح الرهايف ملج السر رقاب ونهرق دمعهم كالانعام عندنا سم مزاعف للاعادي والاذنب العماله والجرم التقم والنواسف فندمر حصول الكفر ونهد الأصنام صالح الرهايف بل يجزر
maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray xasuuqii diyaaradaha dowladda turkigu ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya mahad cubayd xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan looga hadlayo duqayntii uu xalay turkigu ku xasuuqay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa tuulada baqhdaad bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay diyaaradaha dagaalka turkiga oo shacab ku xasuuqay duleedka afgooye intaas kadib waxaa lagu bilaabay bayaanka aayadda qur-aanka ee ah
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
hordhaca aayadda qur-aanka ah kadib waxaa bayaanka lagu yidhi ayadoo qayb ka ah falalka guracan ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu kula kacayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah labaatan qofood oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqayn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka turkigu xalay ka geysteen tuulada baqhdaad ee hoos tagta degmada afgoye wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa ugu horrayn gentaal ku dhuftay masjid ku yaalla tuulada baqhdaad halkaasoo ay dadku taraawiix ku dukanayeen dadkii ka soo badbaaday duqaynta oo u soo cararay gudaha tuulada ayay mar labaad gantaal la beegsadeen halka gantaalka saddexaadna ay kula dhufteen goob beer ah oo ay dadka shacabka ah naftooda kula carareen bayaanka oo sii socda ayaa looga hadlay tirada dadka ku shahiiday duqaynta uu turkigu ka geystay tuulada baqhdaad waxaana lagu yidhi bayaanka dhimashada inta la xaqiijiyey waa labaatan qofood oo u badan dumar iyo carruur dhaawacuna intaas waa uu ka badan yahay waxaana ku jira qaar dhaawacoodu aad u culus yahay bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo gudbiyey tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu yidhi bayaanka tirakoob uu sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa lagu ogaaday in dadka shacabka muslimiinta ah ee ay xasuuqeen diyaaradaha turkiga ay kala yihiin kow nuur aadam toddoba sano jir labo asmu aadam toddoba sano jir saddex ishfuq aadam siddeed sano jir afar yaxye aadam sagaal sano jir shan daahir aadam sagaal sano jir lix aadam boote siddeed sano jir toddobo sadaam ismaaciil cali sagaal sano jir siddeed ibraahim siidow sagaal sano jir sagaal najme siidow kow iyo toban sano jir toban cabdulaahi boote kow iyo toban sano jir kow iyo toban nasteexo sheekh nuur toban sano jir labiyo toban cabdi siyaad cabdi sagaal iyo toban sano jir saddex iyo toban farxiyo xuseen xasan farxiyo mariid labaatan sano jir afar iyo toban aamino cabdi soddon iyo saddex sano jir shan iyo toban siidow soddon iyo lix jir lix iyo toban ismaaciil cali deerey soddon iyo toddoba sano jir toddobiyo toban asli buule xasan afartan sano jir siddeed iyo toban xaliimo abiikar nuur afartan iyo shan sano jir sagaal iyo toban ureen caamir lixdan sano jir labaatan ruqyo xasan maxamed toddobaatan sano jir intaasi waa dadka shahiiday oo uu tirakoob ku sameeyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qaybaha dambe ee bayaanka ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xanuunka iyo murugada la qaybsanaysaa qoysaska muslimiinta ah ee uu cadowga turkigu ku xasuuqay deegaanka baqhdaad ee shabeellada hoose waxayna allah uga baryaysaa inuu shahaadadooda ka aqbalo inta dhaawaca ahna uu caafimaad buuxa siiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale caddaynaysaa in xilliga ay duqayntu dhacaysay aysan dad ka tirsan mujaahidiinta ku sugnayn deegaanka islamarkaana duqaynta si ula kac ah ay cadowgu ula beegsadeen shacab muslimiin ah oo deegaankooda si nabad ah ugu noolaa ugu dambayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay u istaagaan al-jihaadu fii sabiiliillaah kaasoo ah dhabbaha keliya ee lagu difaaci karo diinta nafta maalka caqliga iyo cirdiga dadka muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ku leeyahay
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaankan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayey xasuuqii ay dowladda turkigu ka geysatay tuulada baqhdaad oo hoos tagta degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo ay ku xasuuqeen labaatan qof oo shacab ah qaar kalena ay ku dhaawaceen idaacadda islaamiga ah ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysiga amiirkii hogaaminayay raggii galay hotel s y l ee magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ۖ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم waa qaybta labaad waraysi ay xalay baahisay idaacaddii islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo ay la yeelatay amiirka kooxdii inqimaasiyiinta ahaa ee fuliyey howlgalkii saacadaha badan qaatay ee lagu ekeeyey hoteelka s y l ee magaalada muqdisho halyeygan ayaa lagu magacaabaa cabdicasiis maxamed xuseen osaame wuxuuna ku dhashay magaalada kismaayo sanadka markuu ahaa labada kun ee miilaadiyada isagoona ka soo jeeda beesha majeerteen osaame ayaa marka hore sheegay sababta ku kaliftay in uu bixiyo naftiisa qaaliga ah islamarkaana uu u horo nolosha adduun walaal naftii inaa bixiy waxay u kalifay waxay tahay waa raadin aan raadinayno raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala iyo dalab aan dalbayno jannaadkiisa annagoo qaadanayna amarkiisa oo ah kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum iyo annagoo fulinayno jeclaysanayno inaan la galna beec allah subxaana wa tacaala aanan ka iibsana nafaheena qaala allahu tabaaraka wa tacaala إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله سبحانه وتعالى يا نفين كيب سنينا وددي سنقود غلمينا وانا ردليا انا نحن دلينا سيدا سوي اخي وحنا هو كلفي انا نفهنا بحنه انا بربرنه عدو وان اقتحامنا مصيبوينك على سميتك جيران اكو هلقادنا سن نفتنا او فرنا دين الله سبحانه وتعالى عد كلا انا وجهك رادين الله نرى قريننا wax kalena ma dalbayno ilaa allah subxaana wa tacaala in ateecana mooye fariimo dhowr ah oo uu diray naftiiurahan ayaa waxaa kow ka ahayd dhambaal dhimbilo wata oo uu u diray shisheeyaha kusoo duulay dalkeena muslimka ah ee soomaaliya fariinteeda ku wajahan gaalada waddanka kusoo disho waxaa leeyahay annaga idinka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allah ayaana kala xukumi kara mooye ma kala badbaadayno niman yahow yaanan isku burburin intaanan idin soo gaarin waxaa idiin bannaan waddooyin badan aad lafihiinna xunka ah nooga amaagishan kartaan midda kood waa inaad islaamtaan oo mujaahidiinta muslimiinta isku soo dhiibtaan hubkana aad dhigtaan midda labaad waa inaad bixisaan jizyo idinkoo weliba dullaysan madaxa fooraranayo haddaysan sooma biidni illaahi tabaaraka watacaala nagala kulmaysaan ilaa dab mooye iyo xabad iyona isku qarxinno iyona idinsoo iqtixaamno waxaan leeyahay murtadiinta insha allah ku bishaaraysta wax idin murug geliya oo idin dhibaateeya biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaa laidinku xasuuqay meelo fara badan oo dhiiggiina lagu daadiya yaa hilibkiina lagu waray waad kuwaana qaadan laadihiin fariimo badan waa idiin soo direen libaaxyo hore tegay yaa dibna waa idinkugu soo diri doonaa waadna ka dhiga adeegteen inta soo adhiibtana way soo adhiibta allah ayaa soo hanuuniyey inta markaa ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa ka dhaga adeegtay ayna gaalamada kasoo baxdiid waxaan leeyahay insha allah wax wax idiin murug geliyo ku bishaaraysta insha allah maantana waxay tahay meesha aan ku wajahanahay hadafkeena uu yahay ee aan rabno allah subxaana wa tacaala inaan ugu dhowaano dhiigeenna aan ku daadino ilaahay subxana watacaala uu nooga raali noqdo waxay tahay waxaan u soconnaa xarunta loo yaqaano ama hotelka loo yaqaano s y l waa meel ay isleeyihiin waad ku ammaangelaysaan waad ku nabadgelaysaan waxay dhigteen waardiyaal fara badan yaa xaggan iskambooni iskaga soo riix xaggasna waardiya iska dhig korna iska ilaali biidni illahi tabaaraka watacaala fii cuqri diyaarikum baash ka dhex bilaaban doontaan guryihiina dhexdiisa ayaa ka dhex bilaaban doontaa maxaa yeele ciidamada ilaahi subxaana watacaala way tiro badan yihiin ciidamada allah subxaana watacaala ma ahan kuwaad ka gaban kartaan waxaadna ogaataan meel kastoo aad gasha ama gudgala ama diyaaradda raaca ama hotel isku soo qufila insha allah way idin soo gaaraysaa gacanta allah subxaana watacaala maxaa yeele ciddaa la dagaalaysaan ee aad dagaalkii xarbiga ku wadaan waa allah subxaana watacaala anagana soo maha waxaa sheeganaysaan inaa isku reernahay aa isku talnahay aa soomaali islana soo maha allah subxana watacaala wuxuu leeyahy dhegeysta idinka ka baxay xadkii loogu talagalay dhegeysta allah subxana watacaala wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda ha anaga amarka nalsiina oo kaas waxay allah subxana watacaala ayaan hogaaminaya amarkiis ayaan qaadanaynaa rasuulkiis amarkiis ayaan qaadanaynaa anaga waxaana nafteena iqdaamaya ee isku qarxinaya waxay tahay waxaan dalbaynaa allah raalacashiisa jannadkiisana waan dalbaynaa waana ballan allah noo qaaday bale alla weyne inuu noo qosliyo marka dagaalka ay kulaato haddaa idinku soo ordno oo idin laanno qoorta idinka jarno allah wuu noo qosliyaa oo aan dhabarka jeedin waxaad tihiin fulayaal markii macrakaad kala joogo dhabarka jeedinaya inqimaasi cabdicasiis maxamed ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku sugan aysan ka badbaadin karin guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ku dhex toogan doonaan daaqilka daaraha ay deegaanka ka dhigteen haddaanay toobadkeenin wallahi waxaan leenahay insha allah haddaan imaano saaxada qitaalka ee idinka aad joogtaan teena waad imaan weysaan soo ma guryihiina markaan idinkugu imaano laa mafar laa malja ila almowt biidni illahi tabaaraka watacaala meel loo carraa ma jirto maalin kas wallaahi meelaad carraysa male insha allah tabaaraka watacaala dabaquu ka boodo lowuu ka jabe xariguu ka daadege biidni illah ma dhacayso wallaahi waxaan ballan iyo beeca allah subxana watacaala kula galayaa dabaq aad ka boodin aan idinkala soo boodin wallaahi billahi tallahi waan idinkala soo boodinaa daaqadaa kasoo baxdeen waan kasoo baxaynaa waad nagu barteen mar walba idinsoo iqtixaam inaad carartaan aad guurguurataan idinkoo luga ka jaban wallaahi alcadiim ballan alla waxaan kaga qaadaya maanta halka anaa joogo allah subxaana watacaala hadduu ii fududay in qamaasida haddaan galo in dabaqa aad ka soo boodeen wallaahi waan ka soo boodaynaa ilaa aan idinku dilno fii cuqri diyaarikum gaaladiina aad carareysaan aad gurmadka raadsanaysaan dhexdo ilaa idinku dilno anagana meesha shaad aan ka helno wallaahi uma aabiyeeli doonna wax aad sooridaysan weligeed mujaahid umaysan aabiyeelin waa geesayaal miqdaamiin ah nafahoodan hura fariinta raggas waad ka dhega adeegteene fariintan anaga kuwaan dili doono kuma socoto waxay ku socotaa kuwaan dili doono kuwa ka dambeeya maxaa yeele raggaa feel kusoo jiro marka inta idin soo gaaraan idin digaynaa ugu dambeyn naftiihura usaama ayaa dhambaal dhaxalgal ah iyo risaalo lagu dhigay dhiig daahir ah ugu tegay bulshada soomaaliyeed qaarkeed jihaadka iyo halganka lagula dagaalamayo dowladda federaalk iyo saaxiibadeeda ka fadhiyo ummadda soomaaliyeed gumaystaan iska difaacin waxaan leeyahay allah subxaana watacaala wuxuu idinku wajibayn jihaad war wiilashan naftooda huray waxay ka cabsanayiin aadin ka cabsanaysaan maxay tahay war ma waxaad ka baqaysaan dhimasho qof walbuu dhimanaya alla ayaa damaanad qaaday taas war ma waxaad ka cabsanaysaan xabsi wuxuu alla kugu qadarin kuguma dhacay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih wa bilyawmi alaakhir maxaa ku xoga wa bilqadari khayrihi wa sharrihi qadarta kheerkeeda iyo sharteeda rumaysanna allah ayaan weydiisanna midda noo kheerka badan inuu noofajiyo mar walba waxa aad rumaysantihiina waa inaa ka dhabaysaa muslimiin yahay allah ka cabsada waajib ayaa idin saaran waajibka iska rida ma waxaad ka cabsanaysaan faqri iyo gaajo jihaadka inta soosnaa lagu jiraa labaatan sano toban sano saddex sano shan sano sagaal sano ma waxaad aragteen wiilal baa sheegane may bale intay dhargeen ay waxay leeyihin war nafasax gaalada aan galinimayo war ku dayda geesayaasha aad dhasheen beriisan idinka hormarin jannaadka aan leh si kastaba ha ahaatee halyeygan ayaa ahaa amiirka kooxdii inqimaasiyiinta ahaa ee jaray jagboontiyada ay dowladda federaalk ku gidaameen waddooyinka iyagoona ka dhex dagaalamay hoteelka s y l oo xubno lixdan iyo sagaal ka badan oo ka tirsan dowladda federaalk ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen cudurka shumanbiyoodka ayaa ku dhowaad labaatan ruux ku dilay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka oo galaabtay nolosha ku dhowaad sagaal iyo toban qof oo u badan caruur halka ay la ildaran yihiin saddex boqol oo qof oo kale cudurkan daacuunka ah ayaa waxa uu ka dilaacay kaamka barakacyaasha ee magaalada garowe sida ay sheegeen dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada garowe cudurkan ayaa si xawli ah usii faafaya iyadoo goobaha caafimaadka ay buux dhaafiyeen dadka uu soo ritay cudurkan oo u badan carruur cudurka daacuunku waa caabuq bakteriya ah oo aad u faafa kaas oo sababa qofka in si daran uu u fuqbaxa haweenka wax ku iibsada suuqa dahabka ee degmada xamarweyne ayaa cabasho ka muujiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo qoraga caaradiisa adeegsanaya kuwaasoo burburin iyo handadaadba isugu daraya cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya xabar ayaa nagula dalridaya afar ilaa saac nala barsada dalad ma suura karno kursi ma dhigi karno boolis mana sugid wax noo kala ran ma lahan ilaa ay shalay gobolkan taagnayn ilaa ay darad ma shaqaysan maanta ma shaqaysan rabadaan waa araxan taagannahay xoolaheenniyaa la jajabiyey dahabkeenniyaa nalaga jajabiyey waxaan haysana male anaa ugu yaroo shan boqoloo doolar baa igu jirtay muraayadayd waa iga maqanta way jajabiyeen waxaan ka dacwoonaynaa dowladda waay waa haween ganacsato ah islamarkaana iibiya dahabka iyo dharka waxay ka cabanayaan xadgudubyo ay kala kulmayaan maamulka dowladda federaalka waxayna sheegeen in askar ka tirsan dowladda federaalka ay burburiyeen goobihii iyo miisaska ay ku ganacsanayeen haweenkan ayaa sheegay in ciidamada falkani ku kacaya ay yihiin kuwa ka imaanaya saldhigyada iyo xarumaha maamulka dowladda federaalka u qaabilsan gobolka banaadir iyagoo cagaf marsiinaya dukaamadooda rasaasna ku kala ciirsanaya haweenkan ayaa sidoo kale sheegay in marar badan ay tageen xarumaha maamulka gobolka banaadir islamarkaana ay dacwadooda ku aadan xadgudubyadii askarta kaleo kulmayeen u gudbiyeen haweenkan oo warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada muqdisho ayaa waxay fariin u direen madaxda dowladda federaalka iyo midka gobolka banaadir waa kuwani qaar ka mid a haweenka uu ka waramaya dhibaatadii u geysanayaan askarta dowladda federaalka waxayna fariin u dirayaan madaxda indhaha ka daawanaysa dhibaatadooda xabar ayaa nagula dalridaya afar ilaa saac nala barsada dalad ma suura karno kursi ma dhigi karno boolis mana sugid wax noo kala ran ma lahan ilaa ay shalay gobolkan taagnayn ilaa ay darad ma shaqaysan maanta ma shaqaysan rabadaan waa araxan taagannahay xoolaheenniyaa la jajabiyey dahabkeenniyaa nalaga jajabiyey waxaan haysana male anaa ugu yaroo shan boqoloo doolar baa igu jirtay muraayadayd waa iga maqanta way jajabiyeen waxaan ka dacwoonaynaa dowladda waay annaga waa dhimanahay shan bilood bishii lixaadaa noo dhalatay labaatan iyo shanta oktoobara xooleen la burburiy ilaa haddana abtina waxbadaa nagu socota shacabka reer muqdisho ayaa waxay xadgudubyo kala duwan kala kulmayaan maamulka dowladda federaalka u qaabilsan gobolka banaadir iyagoo adeegsanaya askarta maamulkaasi ee maandooriyaha isticmaala caqliyo damiir celyan aanan lahayn warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markana waxaad kusoo dhawaataan xalqada toddobaad taxanaha rabadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada toddobaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa macrakadii rodos ee dhex martay dowladdii islaamka ee umawiyiinta iyo nasaaradii biisandiyiinta macaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu oo ahaa khaliifkii muslimiinta ee dowladdii umawiyiinta iyo waaligii shaam xilliyadii cumar iyo cuhmaan ay ahaayeen khulafada muslimiinta ayaa go-aan ku gaaray inuu furto magaalada alqusdandiiniya oo ahayd caasimadii nasaarada biisandiyiinta si uu taasi u xaqiijiyo waxa uu mucaawiya bin abi sufyaan radiallaahu canhu diyaariyey ciidamo aad u xoogan isagoo ku dadaalay inuu marka hore la wareego jasiiradda dhacda badda mediteraneyanka si loo ta'miiniyo ciidamada dhinaca badda ka duulaya ee ku wajahan alqusdandiiniya gurmadkay u baahdaanna loola gaaro sidaasi darteed jasiiradda rodos oo ahayd jasiirad istaraatiiji ah oo dhacda xeebaha aasiyada yar nasaarada biisandiyiintuna u adeegsan jireen inay kasoo weeraraan magaalooyinka muslimiinta ee xeebaha ku teedsan ayay ciidamada muslimiinta u qalab qaateen furashadeeda sanadkii soddon iyo shanaad ee hijriyada gaar ahaan bisha ramadaan ayay ciidamada muslimiinta weerareen jasiiradda rodos dagaal kadibna si buuxda ayay ula wareegeen macaawiya bin abi sufyaan radiallaahu canhu ayaa markiiba u degdegay in jasiiradan muhiimka ah uu dejiyo qoysas muslimiin ah si aanay dib looga soo laaban oo ay u noqoto saldhig ciidan oo muhiim u ah dardargelinta futuuxaadka qusdandiiniya ciidamada muslimiinta iyo qoysaskooda halkaasi degay ayuu mucaawiya bin abi sufyaan u qoray biil wanaagsan sidaas ayayna rodos ku noqotay saldhig milatari oo muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee muslimiinta waxay difaac u noqotay magaalooyinkii ay degganaayeen muslimiinta ee xeebaha ku teedsanaa kuwaasoo had iyo goor la kulmi jiray weeraro uga imaanaya nasaarada waxay sidoo kale furashada rodos dardargelin u noqotay iskudayadii ay muslimiintu ku doonayeen inay ku ballaariyaan saydarada islaamka oo dad hor leh iyo dhul ballaaranba gaarsiiyaan islaamka waxaa xusid mudan in xilligii uu khilaafada hayay cumar binulkhadaab uu mucaawiyah isku dayey inuu qaado duulaano dhanka badda ah laakiin cumar oo aada ugu baqay ciidamada muslimiinta maadaama aanay bad aqoonin ayaa kala tashaday cumar binulcabaas wuxuu weydiiyey bal inuu tilmaamo badda iyo doonyaha lagu dhex safro cumar binulcabaas ayaana rajaxay halista badda taasina waxa ay keentay in cumar uu ku amro mucaawiyah inuu gebi ahaanba ka joogsado qadiyadda badda markii khilaafada islaamka loo dhiibay cuthmaan bin cafaan radiallaahu canhu ayuu mucaawiya mar kale soo bandhigay fikraddiisa la xiriirta duulaanka xagga badda ah waxaana arrinkani ku waafaqay cuthmaan isagoo dul dhigay shuruudo badan oo ay ka mid tahay inaanu ku qasbi karin ciidamada muslimiinta duulaanka badda ciddii raalli ka ah oo keliyana ay u raaci karto iskudayadaasi dhowrka ah ayay soo martay in mucaawiyah uu furto jasiiradda rodos oo dhacda xeebaha koonfureed ee turkiga
لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta toddobaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa